bismillaahi araxmaani iraxiim halka aad naga dhegaysanaysan waa radio ceegaag barta internetka ee ceegaag radio com dhegaystayaal maanta waxaanu nasiib u helnay inaanu warays ka qaadno mid ka mid a dhakhaatiirta soomaaliyeed oo booqasho ku yimid dhinacan waqooyiga america ama halyeega weyn ee soomaaliyeed oo nagu soo booqday magaalada boston waa doctor cabdulqaadir maxamuud jaamac oo dadka badankiisa ay u yaqaanin dhaga cadde markaa su-aalo fursadda aan u helnay inaan dhakhtarka weydiino waxaa ka mid ah sidatan dhaktar ma nooga warami kartaa safarkaagan aad ku timid waqooyiga america
waa saaad u jeediin safar dheer oo bilowday laba wiig ka hor oo aan ku soo maray yurub markii hore waxaan soo maray italy oo aan meeshii aan intaan soomaaliya aan u guurin aan deganaan jiray oo aan private interest aan ku lahaa then waxaan aaday sweden meeshaan la yidhaahdo beledkan la yidhaahdo goterbury iyo stockholm halkaas waxaan ka sii aaday mataqaanaa u k ga oo aan toddobaad joogay markaas ka bacdina waxaa nimid halkan iyo u s a-ga aan ka bilaabay safarkayga u s a-ga aan beledkan boston
magaalada boston waxaad u qabatay shir aada u ballaadhan run ahaantiina dadka boston badankoodu aysan ogeyn aadna laisugu canaantay eena kaa codsadeen in ay mar kale inaad fursad siisid marka maxaad dareemaysaa soo dhoweyntaada aad kala kulantay magaaladan boston
waa mahad ilaahay anigu meel kastoo aan tegay oo bulshada soomaaliyeed oo bannaanka joogta aan kula kulmay waxay ahayd mid wanaagsan oo diir diiran waxaana ka muuqatay mataqaanaa in ay professionistga soomaaliyeed oo dhulkii ka shaqeeya ay u hayaan niyo wanaagsan iyo waxqabad mataqaanaa furan taasoo aan ayadana kula kulmay boston goortii aan imid dad badan baa qashuucay oo u hidaaqay wixii aanu qabanay ama wixii aanu u soo jeedinay waa ilaahay mahaddiis taas darteed baa marka waxay ka dadku ma yareen dadkii meesha yimid soomaaliya oo dhan bay mathalayeen waxayna noqotay in aanu mar kale aan is aragno aanu aan laysku tabaabashiyo mataqaanaa sidii dad badan ay uga soo qeybgeli lahaayeen oo ay uga faa'iidaysan lahaayeen socodkaygaas iyo la qaybsiga aan la qaybsanahayo dhibaatada dhulkii ka jidha iyo sidii wax looga qaban lahaa doctor waxaad soo bandhigtay sawiro run ahaantii dadka kaga oohiyey oo aad iyo aada u muujinayay dhibaatada baahsan ee ku habsatay dalkii hooyo siiba rugta aad adigu agaasimaha ka tahay gaalkacyo medical center marka waxma nooga sheegi kartaa waxyaabihii hirgeliyey rugta
way jibdaa inaan masawiradii aanu tusnay in ay dadka qaarkood mataqaanaa ay qashuuceen ay qaarkood booyeen laakiin weliba saasoo ay tahay annagu waanu u naxariisanay dadka waxaanu doonnay masawiradii foosha xumaa oo dhibaatada salkeeda la gaarahayay in aanu uga turo dadka oo aanan tusinin laakiin dhibaatadana waa dhibaato jidho ma aha indhaha in laga saabto runta jidha waxay tahay runteenna iyo dhibaatada iyo baahida dadkii ay qabaan oo baahida caafimaad in aanu sida ay tahay aynu u ogaano dhibaatooyinka jira wixii laga qaban kara laga qabto marka waasaan kuu sheegahayayoo waxyaalo badan oo aynan ka qarinay baa jira oo aan doonaynin mataqaana dhibaatadaas in aad aragteen waxyaabihii aad soo bandhigtay run ahaantii waxaa aad iyo aad aniga shaksi ahaan ii argagax geliyey burooyinkan waaweyn ee ku yaalay dadka ama aad aadka uga caawiseen burooyin aanan weligay arag run ahaantiina aanan ku aragba wadamadan aanu joogno marka waxba nooga sheegi kartaa waxyaabaha kalifay baa is leedahay burooyin noocaas oo kalea
jirooyinka burada xagga tarmada taranka xaggiisa ka timaada oo la yidhaahdo fibromiska iyo waa afrikaanka waa lagu yaqaanaa laakiin way dhib badan tahay waxaan la arkin weeye waxa annagu soomaaliya aan ku aragno oo dadka noo imaanahaya la moodahayo inay uur bil sagaalaad ee ku jira inay noogu yimaadaan taas waxaa sabab u ah yacni caafimaad xumada dhulkii ka jidha iyo iyo takhtariintii iyo dadkii wax ka qaban lahaa oo ku yar iyo dadkiioo aan meelay aadaanba ama meel ay ka doonaan xalka problemyaalkooda caafimaad ayan jirinin marka dadkan waxaa suurtooda waqti dheer waxaa inay wateen waqti dheer waxaa suurtooda inay u moodahayeen inay uur leeyihiin oo waa noo yimaadeen kuwo u moodahaya inay uur leeyihiin adeendina mataqaanaa aanu aragnay waxooda inays uurahayn oo yira ilmihii waaba dhalan waayeen say u filanhayeen ilmuhu inay dhashaan goortay arkeen ilmo inayan jirinin ay mataqaanaa noo yimaadeen aanu aragnay aanu u sheegnana waxaanu inay uur ahayne ee jiro tahay teeda kale soomaalida waxaa ku badatay jirooyinka tumorka burooyinka waaweyn waa tumor laakiin tumorkan waxaa suurtowda inuusan qaarkiis uusan ahayn kuwa soo nonoqda oo la yidhaahdo malignant la yidhaahdo laakiin kuwa waxaa weeye waxay u badan yihiin haddii la qalo oo la saaro oo la bixiyo inayan soo noqon dhibaatooyinkan keenayna waxay u badan tahay environmentiga ama ay soomaalidu maanta ay ku dhex nooshahay soomaaliya maanta dhulkeedu waxaa weeye qashinqub baynu noqonnay si kast dhinac kastoo laga fiiriyaba xagga cuntada xagga daawadii si kastoo loo loo fiiriyo mataqaana waxaanu noqonnay qashinqub soomaalidu dhulkeeda marka taasaa waxay keenaysaa inay ilmuhu ku dhashaan mataqaana saad u aragteen mataqaana masawiradii aan tusay malformation yacni burooyin waaweyn oo ay ku dhashaan ama sida caadiga ah aan ahayna mataqaanaa ay ku badan tahay jirooyinkaas mataqaana burooyinka doctor cabdulqaadir sidaan aniguba soo arkay ama aqoon-yahano badan oo soomaaliyeedba ay soo arkeen caagaga sunta badanaa lagu keeno ayaa soomaaliya loo iibgeeyaa marka laga isticmaalo sunta dhibaatada ugu badan siiba dadka reer guuraaga ana waxaa ku hayaan islahayn caagaga aan sida fiican loo nadiifin ama aan caagag cusub oo aan sun markii hore lagu soo shubin aan dalka loo iibkeeninba laakiin maalinta dhaweyd sharaxaada dheer aad ka bixinaysay dhibaatooyinkan soomaaliya haysta waxaan ka dhadhansaday ina aad la dhibaatada waxaa ka mid a dadka farmashiyeyaasha haystaa inaysan khibrad farmashiyenimo aysan haysanin taasoo keenaysa si ay daawadii ugu gadmato in ay dadka daawooyin aan cudurka haya shaqo kulahayn ay ka iibiyaan taasoo keeni karta dhibaatooyinkan tirada badan ee haatan soomaaliya ka socda marka arrinta iyadaa ma noo sii yara bayaanin kartaa
problemka waa saan inii sheegahayayoo dhinac kastoo laga fiiriyo dhaqankeennii ama cunta ha haato ama daawo ha haato ama waxa xoolaha laftooda mataqaanaa aanu ku nool nahay oo hilibkoodii iyo caanahoodii aan dhanno kulligood oo dhan inay dhibaato u keenayso environmentga ambiyentiga ay ku nool yihiin marka waxaad ka soo qabataa haamahan ama haanta balastikadan waaweyn oo kimikaalka lagu soo shubo oo soomaalidu goortii kimikadii laga yuusgareeyey intii la gubi lahaa oo la tuuri lahaa waxaa la yidhaahdaa soomaaliya ha loo geeyo sida mataqaanaa cuntada dhacdoo kale loo yidhaahdo soomaaliya ha loo geeyo waa meelaan mataqaanaa control jirin ama loo suubiyaba cunto gooni iyada u ahola waxaa laga gadi karaa soomaaliya keliya waxaasoo kalaa dhaca marka dhibaatada ah yacni balastikada waa wax jira waxaba kaaga sii daran balastikadii kimikaalkii mataqaanaa toxica ahaa laga shubay iyadoo sidoodii intana loo keeno inay hooyooyinkeenuna markaas caanaha noogu soo shubaan ayna cunaan oo ama ku dhagax la kuleeyey ay ku ridaan oo markaas sidii culaygii ay ugu ruxaan ama culay mataqaanaa la shiday ay mataqaanaa ugu ruxaan waad garanaysiin balastikadaanu waa shiilmaysaa waxay suubsanaysaa godad bay suubinaysaa godadkaas qashinka ama mataqaanaa jeermiga ama wax kastaa ku dhegahayoo gelahaya hadhow caanaha lagu soo shubahayaa caanahaasaa lagu siinahaya aad cabaysaan dadkii gataan waad garan kadhid marka dhibaatada ay leedahay xagga kimicalka iyo xagga mataqaanaa xataa bakteriga meeshii ku korahayo oo ku suubsamahayo marka waxaad dareemi kadhin inay dhibya dhahay sidii caanahaasu ay u keenaan dhibaato weyn jirooyinkan aan tilmaanana ay dhashaan waa hagaag waa mahadsan tahay dhinacan kale haddaan usoo noqono rugta gaalkacyo medical center waxaan rabnaa inaan iyada aad warbixin naga siisid siday ku bilaabatay iyo iyo xaaladeeda hadda gaalkacyo medical center wuxuu ku bilowday goortan anigu dhulka imid sagaashan iyo saddexdii waxaan bilaabay in aan dadkii aan arkay aan ku qaro cusbitalka weyn oo general hospitalka oo regionaalka ah haddii aan wakti aan joogay oo aan arkay mataqaanaa kondishinka cusbitalka inuusan ku habboonayn meel wax lagu qalo ama qalliinka qaarkiis lagu suubiyo inaan doonay in markaas cusbital aanu dhisno saas buu ku bilowday waxaana cusbitalka aanu ku bilownay oo gacan weyn naga siiyey organisationkii anigu aan ka aasaasay italy oo lagu aqoonsaday italy oo la dhihi jiray mataqaana la yidhaahdo mataqaana comset corporation for medical service and development oo ah n g o talyaaniya markii aanu u baahanay inaanu yeelanno local organisationa waxay dhacday in aanu abuurno foundationkaas foundationkaasoo markaas la wareegay wixii aanu abuuray oo ahaa cusbitalka iyo day hospitaalkii iyo kulli aanu ku wareejinay foundationka hadda foundationka markale gaalkacyo medical center iyo servicekiisa oo dhan gaalkacyo medical center soomaalidu badideed ma taqaano inay jiraan wax ka duwan publica iyo privateka keliya inayan keliya jirine inay jiri karaan serviceyaal oo charityah oo yacni dadku iskaa wax u qabsado wax loogu qabto oo waxba aan laga qaadin ama haddii wax laga qaado ay yihiin wax isagii servicekii laftiisii la geliyo ee nin gooni u leh oo wax kastoo ka soo baxa siduu uu isagu doonaya ama si personaalah uusan mataqaan ugu tasarufi karin marka organisationka iyagu ama foundationka ama gaasha medical center waxaa weeye charity mataqaana hospital weeye nin leh ma jiro waa community hospital waxaa weeyana mataqaana privatena ma ahayn marka saas darteed baa waxay tahay maanta referal hospitalka oo meel kasta looga yimaado specially xagga dhalmada ama xagga haweenka uurka dhibaatooyinka kala kulma ama kuwa dhalmadu ay ay dhibaato ku taho dhalmadu ay aan dhalanin oo mata infertilityga waxaa la yidhaahdo ama kuwa high riskiga ah oo jirooyinka qaba muhu ka dhintaan goortii ay uurkoodu gaaro toddobada iyo bisha sagaal inta udhexaysa marka kuwaasoo dhan baan ku daaweynaa waxaan u nahay referal hospital waxaan kaloo referal hospital u nahay haweenka isku go-ah oo jiro xun oo fool xun oo dhibaato badan oo yacni dadkii dhibaatadaasu ay gaadho ay guriga iyo reerka ka cararaan oo ka baxaan oo iskaga tagaan goortay u caal waayaan dhibaatadooda oo xal u waayaan waxaanu kale oo aanu u qabanaa communityka soomaaliyeed meel kastay joogto inkastoo dadkaasu ay u badan yihiin oo yihiinba almost kulligoodoo dhanba dadka kasoo barakacay southka ama central soomaaliya waxaana weeye lagu yidhaahdo i d b ska internal displaced people waa dadka soomaalida ahoo yacni meeshay deganaayeen goortay nabad ku waayeen kasoo guuro kasoo cararay gaalkicyay yimaadaan kambus bay degan yihiin annagu marka halkaas baanu waxaanu ku siinaa service oo free of charge waxaanu ambulatorial health post yaanu uga abuuray waxaa jooga infermery baa jooga daawaa lagu siiyaa haddii ay infermeerigaas meesha naarskaas meesha jooga oo wax ka qaban kari waayo tiim wareegaa jira oo u taga tiimkaasu hadduu xataa wixii qaban waayo waxaa loo soo rafargareeyaa cusbitalka marka halkaas baa lagu baaraa wax kasta lagu suubiyaa intii dhibaatadooda loogu helo daawadeedii ama waa la seexiyaa ama meeshaaba day hosbitaalka lagu daaweeyaa sanadkii laba kun iyo sagaalka waxaanu aragnay soddon kun iyo lix boqol iyo lixdan iyo labo qof yaanu aragnay waxaa kale oo jidhay in loo rafargareeyana loo keenay day hosbitaalka kun iyo sagaashan iyo sagaal qof cusbitalkana la seexiyey lix boqol iyo konton iyo lix qof intaas ayniin sheegayo wixii laga qabtay iyo wixii daawo la siiyey iyo wixii clinical mataqaana jacob lagu soobiyey midkoodna taana lagama qaadin waxaa weeye wax yacni dadkaas loogu tabarucay in gobolada niliga yimaada ee aada daryeelka badanaa u fidisaan dadkooda imnoo sheegi kartaa waxaa weeye meel kasta soomaaliya waxaa laga yimaada central mataqaana central soomaaliya laga yimaadaa southka waxaa laga yimaadaa kismaayaa laga yimaadaa basa juba iyo iyo alta juba labadaba hadda magacyaal kale leeyihin labadaba waa laga yimaadaa waana meesha dadku ugu dhibaato badan yahay uguna dacdaraysan yahay waayo saaad u ogtiin waayahan dambe halkaas caafimaadka dadkii u fidin jiray dadka bulshada way ka soo baxeen way ka soo carareen dadkii caawini jiray oo dhan way ka soo baxeen marka dadku hadda meel kalama haystaan aan ahayn mataqaana cusbitalkan er oo dhibaato badan oo roob badan oo aan dhoobidaas barsamgoorti ka soo baxayaan waxay soo maraan xagga beledweyney soo maraan anagu marar baan u diraa waxaa dhacday waa dhaweydo dad badan oo kuwaas soo go-aya jalalaqsi aanu deganaa oo aanu baabuur xadkaas aan uga soo ijaarnay anagu u keenay halka keenay oo ku daaweynay inta kaleo soomaaliyana waa sidoo kale waxaa kaloo weheliya kelinka shanaad oo etoobiya dhulkan soomaaliyeed oo la yidhaahdo ogadeeniya la yidhaahdo maba qabaanbo meel kale ayagu laftoodu oo service weyn laga siiyo waxaana qolada m s f ta la yidhaahdo medicine sasafontier oo faranjiiska ah ama waa holandays kuwaasu waxay joogaan wardheer bay joogaan iyo jigjiga waxay annagay noo soo diraan dadkii qalin u baahan oo halkaas waxay soo marsiiyaan convention baanu la leenahay laakiin through m s f ka mataqaanaa joogta nairobi bay soo ogeysiiyaan nairobi baa annaga na soo ogeysiisa jidkaas dheer baana soo marsiiyaa kulligood oo dhan soomaalida puntland deganna waaba iyadu waaba iyadu waa isla meeshii oo dhibaato kale ayay kuma jirta maadaama aad adeegyada baaxaddaale aada u qabataan ma noo kala sheegi kartaa dhul ahaan in rugtu markaa intee laagta baaxadda dhulka aanu cusbitalku ku yaallo waa weyn yahay waa lix kun oo meter square weeye waxaana qeyb day hosbitaalah oo aanu ku bilownay dhismada cusbitalka oo hadda aan ku qabanay keliya laboratorygii iyo administrationka receptionka dadka lagu qaabilo goortai ay yimaadaan iyo meel dadka lagu tarangareeyo oo lagu tababaro oo meeshaas waxaa kaloo jira mataqaana farmacy oo isaguna dhisma iyo iyo makhaayad restoration meelay ka jidho iyo meesha outbationta clinic ahayd oo hadda cusub aanu dhamaynayba iyo exrayga intaas way isla socdaan waxaa jidhaa dhinaca la seexdo oo inbationtiga ah oo ah keligeed kun iyo laba boqol oo meter square haddase waxaanu ku daray almost kun iyo afar boqol waa tahay marka waxaa weye intii hore iyo sideed qol oo cusub oo aan ugu talagalay dadka mataqaanaa privateka ama dadka ajnabiga ah oo haddii ay doonahayaan haddii ay noqoto in la cusbitalka la seexiyo meelaan ugu talagalay ama ninkii privatesigiisa doonahaya inuu keligiis qol galo sideed qol oo aan ugu daray hadda marka waa intaas waxaa kaloo weheliya dhul weynoo hadda aanu aanu aanu u yuus garayno kaamka futboolka ay ku cayaaraan club oo futboola oo organizationka iyagu medical foundation oo leeyahay oo la yidhaahdo comsad oo loogu magac daray qoladii aas aastay mataqaanaa isbitalkan galxi medical center
dhinaca kale haddaan u gudubno dhinaca dhakhaatiirta tayada dhakhaatiirta iyo nersinka wax ma nooga sheegi kartaa
waad mahadsan tahay walaale inaad su-aashaas i waraysatay waayo waxaa weeye dhibaatada ugu weyn oo maanta soomaaliya haysata ama jirada soomaaliyeed waxaa ugu daran waxaa weeye aqoon yari wax kasta oo soomaalida maanta ka jidha oo dhibaato ah xag caafimaad xag mataqaanaa dowlad xumo xag mataqaanaa qoladan la yidhahdo bayrosiga iyo dadkan mataqaanaa dhaqanka aan habboonayn ku kaca dadkaasoo dhan waxa waxs u geeyey waxaa weeye waxay ka imaanaysaa aqoon yari weeye waynu ognahay maanta haddaynu ku xisaabtanno xagga caafimaadka caafimaadku maanta adduunka hormaray waxaa la yidhaahdaa ma ahin in la daaweeyo oo cirbado iyo kaniin iyo la siiyo waa in laga hortago waa preventionka taasoo u baahan in la garto yacni preventionka in loo baahanya jirada lafteedaba jiriinkeedaba in la garto markaasna la raadiyo sidii looga hortagi lahaa taasoo annaga aan absolutely aan jirinin marka taasu waxay tahay waxa maanta meeshana keenay oo aan u wareegaynaba waxaa weeye in aanu garannay haddii aan wax laga qaban aqoonta xag yani inayan soomaaliya nabadeedu ay khatar ku jidho ama ayan solution lahaynba waayo dadka soomaaliya jooga maanta oo xoogga leh boqolkiiba lixdan waa dadkii ku soo ababay ama ku soo noolaaday labaatankii sane u dambe dhaqan xumada iyo dowlad la-aanta iyo iyo iyo iska dambayn la-aanta iyo dhibaatooyinka iyo dagaal ku jiray dadkaasuna xabad maahina wax kaloo ay garanhayaan oo qoona ay leeyihiin ma jidho waa dad dhaqan guuray waana dadkaas dadka dhibaatada soomaalida ka jidha maanta hooyo u ah laguna adeegsado oo nimankaa yacni ama baawar ahaan doonahaya oo baawar yacni ku-doonka ahu ay ku shaqaystaan ama midkii mataqaanaa raba inuu sida aynu dhahno ku afmishaaraynhayo oo ku shaqaysto dadkaanuna waa dad og waxay qabanahayaan laakiin aan qabanin alternative kale rajo kale aaminkiina ka tegay rajadiina ka tagtay waad garan kadhin dadkaasu marka xaalkoodu meeshuu yahay waa dadaan mataqaana waa qof dhintayoo aan mataqaanaa soconahayo weeye qofaan rajo lahayn qofaan cabsanaynin inuu dhinto ama dhibaato ku timaado waa qof aan noolayn meel ayan ayan ka jirinna nabadu nololu ma jidho waa maanta realitiga soomaalida marka taasaa waxayna gaarsiisay in aanu si lagu geliyo rajo dhalinteennii dhalinteenniyoo yacni hadda hooyooyinkood ay dhibaato badan intay u maraan ay ay gaarsiiyaan inay dhammeeyaan high schoolkii iyagoo dhibaato badan u maray fara badan u maray in ay bannaankana aadi karin oo university bannaanka u aadi karinin gudahana ayan school ama university yacni ay ku qanacsan yihiin ayan ka jirinin alternativekay qabaan waxaa weeye buraxbadeed inay galaan inay tahriib aadaan ama inay dhaqan xumada dhulkii ka jidha ay galaan oo yacni ay mooryaanta sidaas beledkii ku jidha ay ka mid noqdaan annagu si aanu uga badbaadina dhalinteenna iyo bulshadeennii oo futureka soomaalida ah maanta specially kuwaas dhalinta yaroo iskuullada hadda ka soo baxay waxaanu raadinay laba shayba waa raadinaynaa inaan xagga sboortiga aanu ku jeedino waad ogtihiin sboortigu maanta waxaa weeye waxa walaaltinimada iyo saaxiibnimada iyo isgalka baxsan keena dhalinta dhexdeeda kana fogeeya dhaqan xumadaas aynu maanta oo dhan tilmaamayno ka jidha maanta soomaaliya teeda kale inaanu rajo ku gelinno inay wax bedelmi karaan oo dhulkii wax ka suubsami karaan oo waxna qabsan karno saasoona gaarsiinaysa inaanu professional training ama school u suubino saas darteed waxaanu garanay inaanu abuuro puntland institute of health science and technology oo lagu tababarayo dadkaas professionka midwiveska nurseska lab technician x-ray technician all paramedical mataqan staff wixii ku saabsan iyo in lagu tababaro xataa waxyaalaha kaleo aan u baahannahay oo ah dadku ay wax ku qabsadaan social service oo dhan oo ka jidha dhulkii oo la tababari karo si ay ayagu uga shaqeeyaan waxaa suurtooda soomaaliya maanta xafiis haddaad geshid hadduu jiraba xafiis inaadan ka helin qof keliya oo hal warqad oo aad uga baahan tahay ku habayn karo ku dhammayn karo ku siin kara marka waxaasoo dhan baanu aanu doonaynaa in aanu xirgelinno dadkiina aanu ku baraarujinno in ay halkaas yimaadaan intii ay tahriib iyo bayrasiga iyo mataqaanaa burcalbadeedii ay geli lahaayeen waana ku rajo weynahay dhalintii bulshadeenii diyaasbarada deganeyd oo aan la kulaynana rajo weyn bayna geliyeen rajadaasuna waa mid mataqaanaa rajo u furi doonta u gelin doonta dhalintaydii soomaaliya waana u sheegi doonaa wayna arki doonaan goortaanu ku noqono wahagaag hadda safarkaaga in maadaama boston aad timid aanad joogayso ilaa muddo bil ka yar in xaggeed isleeda waad sii aadaysaa waxaan brograamkaygu waxaa weeye inaanu hadda tagno virginia bisha saddex afar iyo tobanka iyo shan iyo tobanka iyo lix iyo tobankaba waxaanu markaas ka aadaynaa ohio labaatan iyo saddex ohio waan yaanu tegi doonaa markaas waxaan kasii tegi doonaa minnesota minneapolis halkaas waxaanu ka aadi doonaa toronto an ottawa ayaan ku aadi doonaa markaas waxaa suurtooda ay u badan tahay soddonka bishaan octoober in aanu nimaano ku soo noqono halkaan iyo boston halkaasoo aanu ka aadi doono soomaaliya in doctor waxaan aad iyo aad marka hore aan kaaga mahad celinayaa in maalintii dhoweyd ee dhibaatadu ka dhacday in deegaanka gobolka cayn etoobiyaanka iyo iyo dagaaladii ahliga ahaa ee ka dilaacay dhinaca aad iyo aad waxaad ahayd ninkii usoo gurmaday run ahaantii dadkii oo inta dhibaato la geliyey maaragtay dee meelay aadaan la guryaha laysaga wada hayo aad iyo aad baan horta marka hore kaaga mahad celinaya culays badan baana saarnaa meel aanu dadka geenaanu lahayn waxaad ka mid tahay sida aad soomaalida kale ee de gobolada kale ka yimaada oo fidisaan gargaar aada u weyn oo dhib badan idinka qabsaday saan ogahay baabuurtiiyo dhiiqeeda ka gashay in safarka dheer ee u dhexeeya deegaanka buuhoodle iyo gaalkacyo aan ogahay dhibkiisa marka wax ma nooga sheegi kartaa in dadka iyo xaaladoodii meesha ku dambeysay
way jidhay dhibaatadaas kadiskaah ku dhacday waktigaas yani dhinacaas dhulkeenna laakiin waxaa weeye wax joogta ah annaga laascaanood buuhoodle sooriya sanaagba haddaan dhahno labaduba dadkoodu boqolkiiba boqol dhibaatada caafimaadka waxaa lagu fuliyaa waxay yimaadaan mataqaanaa cusbitalkan bay yimaadaan waxaad arkaysa dad buuhoodla ka imaanahaya oo cesaria section oo intaas iyagoo dhali waaye halkaa inta laga soo taxaabo yaa la keenahayaa marka ma ahan wax nagu cusub inaanu walaalahayaga mataqaanaa degan sool iyo sanaag inaanu u fudino sidii yacni meel caafimaad oo dhan adduunka waa saas yacni qolana uma xigs- ma xigsato laakiin eh, qofku hadduu damiir wanaagsan oo ilaahayna ka cabsanahayo eh, qofka jiran ama qofka dhibaataysan wax ugu horeeya oo takhtar ku qaban karo waa inuu qabtaa isagoo waxna aan ugu aabayeelin aanana yacni aan aan aan aan ku yacni ku khasbin ama ama aan waxba asagoo ka doonin Eh, waagaas dhibaatadaas oo ay dhacdana waxay ahayd wax yacni kadisa oo dhibaato haddee emergency oo iska timid annaguna waxaanu ka qaadanay qaybtii nagu habbooneed inaanu ka qaadno waanu u gurmadnay eh, wixii aanu ka qaban karnay baanu ka qabanay ilaahayna waa loo sahlay badi eh, dadkii la keenay iyagoo nabad qaba inay ka baxeen meeshii waa mahadsantahay dhaktar waraysiga qaaliga aan sise Eh, waa mahadsantihiin Eh, hal keliya waxaan rabaa inaan eh, sheekadeenaan aan ku xiro inay eh, bulshada soomaaliyeed ogaato in eh, dhulkan aad ka timaadeen dad kale inuusan u maqlayn oo uusan jirinin aana loo baahan yahay waajibna ay tahay inaad dhulkii aad wax ka qabatiin ee horumarkiini oo horumarkiisii aad u noqotiin hormood u noqotiin dhibaatooyinkan aqoon yaridaa ama dhaqan xumadaana aad ku baraarujisiin in ay dadku ka gaabsadaan dadku waa dad rajo beelay waa dad filanaya in mataqaana dhulkan la nacay dhulka iyo dadkiisaba in la nacay marka haddii layna arko idinkoo soo noqonaya micnadu maaha inaad soo wada degtiin oo wada timaadeen ninkeed yacni goosto inuu soo dego oo dhulkii ka shaqaysto waa imaan karaa laakiin waxaa important ah inaad dhulkii ku soo noqotiin dadku inuu arko intaad makhaayadaha ka sheekeyn lahayd inuu fadhi ku dirirka aad eh, eh, idinkuna la geli lahaydeen sheekadiisa waxaanu inii organisaarayn karnaa eh, forum ama discussion ama baraarujin ee bulshadii dhibaatooyinka ka jidha aad kala hadlaysiin waxaan hubaa inaayan horumar imaan karinin la-aantiin Eh, dadkuna waa waa taan inii sheegahayay oo indhahayay boqolkiiba lixdan dadkaas waxoo galo waa dadkaas aan aqoon wax kale ma ahine mataqaanaa xabad la rido ama butuq la rido waana dad aan rajo lahayn innaba la yaabna ma laha waayo waa meel dadkiisii ama kii ay aaminaan ama kii maamul loo dhiibto uu yacni eh, eh, ugu tasarufahayo sidii isagu uu leeyahay Eh, marka dadku way rajo beeleen way eh, way ka aamin baxeen dowlad iyo iyo iyo iyo iyo maamul eh, publica marka eh, dadkii waa inay arkaan dad mataqaanaa eh, eh, eh, wadaninimo iyo iyo mataqaanaa iyo iyo abuuri karana mataqaanaa kalsoonida dadka u qabi kara dhulka iyo dadkii waa mahadsantahay kaasi wuxuu ahaa agaasimaha guud gaalkacyo medical center doctor cabdulqaadir maxamuud jaamac dhagcade
beeliga u diido midibada u adkeeya beeliga u diido midibada u adkeeya iyo kii dhankiisa dhaanto may dhimashadiisu noloshiisa dhaanto